bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jimafayla hiraafayla dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtan sin haytona mebanku wina ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde yalaa ku waramaha intii uu seekadhay cudurka coronavirus waana la kala tacaalaya xaaladiisa caafimaad cisbitaalka yaala magaalada london ee araada dalka ingiriiska taliyaga ciidanka baleeska soomaaliyeed iyo guddoomiyaha madax bannaan ee guddiga doorashooyinka qaranka xaliim yareyna kulunlan ku hadalo arrimo doorashooyinka weeldhadan darawal mootobajaaj ayaa laka dili magaalada caasimadda ee muqdisho mibana dilkaasi ku dhaladay banaanbaxa dowladda qatar miba hadhow ay tay hanaanka deng efyowka soomaaliya wararka binaankana weliba aan kooweyna qaaradda yurub hatamayba ay xudan inaga tahay xanuunka corona laakiin weba jaradal ku tirsan qaaraddaas oo aan ku welwelsanayn xanuunka dhibaatada badankahay adduunka ee coronavirus etoobiyana miba maxaabiisii ku dhiiday xabsiyadiyo sabab lagu obsi qaba cudurka corona
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
taariikhda waliba ka beeganta labaatan iyo toddobada bilo saddexaad ee maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka intaasayna ma bahayno qodobadii warkii oo kooban hatan iyo oogii oo faahfaahsan magaalada muqdisho mibaa kulanku weeladay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliim yarey iyo taliyaga ciidanka baleyska soomaaliyeed cabdi maxamed haajir mibayo falanqeena xaaladda ammaanka kaalinta booliisku isku qaado kora doorashada dhammaadka sanadku labada kun iyo labaatanka ilaa bilowka sanadka hadareer labada kun iyo labaatanka oo la qorsheeyo intii dalka doorasho ku dhiida taliyaha ciidanka baleyska mebel weydiiyey sida baleyska soomaaliya isugu koran dadku ku qayb galo doorashada doorashada dowladda ee hadareerta oo wakhtiga dowladda federaalk soomaaliya guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo baleyska soomaaliya ku dalbaday intii min caasimadda ilaa xarumo dowlad goboleedyada iyo qaadan sugowka ammaanka si dadku ku qayb galo doorashada iyo codayan aragtidiyo taliyaha baleyska soomaaliyeed cabdi maxamed yama ballan qaaday intii hor ku bahaayeen doorka ciidanka ammaanka ku xil saaran xasiloonida goobo doorashooyinka iyo ku dhihi doonaan guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka rajafayla ku muujiyay intii dalka iyo ku hirgeliyaan doorasho qofiyo cod oo laka doorada kora dowladda tanata jarta tanhigta dhowaan yamaba la kulmeyna madax ku tirsan ururka midooda afrika ee amisom maybana kula hadleyna sidii uun ku qayb qaadado koran rumeeyowka hamisho ee inti doorasho dadweyne dalkiyo ku hirgeliyaan askari ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay intiisa xalay isgoyska zobe ee magaalada muqdisho usa ka dili darawal mooto bajaaja dilka darawalka bajaajyaga iyo kooimadi askarigii oliba wadagaba iyo iyo murming mibana askarigii dilka jeysaday gubroogyaal sheegana intiisu goobta ku basaday qaar ku mida ehlada bajaajyaga la dilay iyo ciidamo ku tirsan baleeska iyo meydka goobta ku qaaday iyo onijey xaruntaha eedda dambe baarista ee c i d da dhinikal qaar ku mid a wadayaalka mooto bajaajyada ee magaalada muqdisho oo ku dhirfan dilka bajaajyaga miba inta badan lamadii sacdood madii dilkaha ku wareegatay jidka maka almukarama iyo kadhikana banaanbaxda ku dalbadaan anti lahaa gobda askariga dilka jeysadi banaanbaxyaalka ma bahirene isgooska dabka iyo oona dhawaaqaay erayiyo kumid ay bajaaj dilo mafadaana iyo weliba erayo kale ma banaanka dambeyntii iyo kuhooydeena goobta inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyo mararka qaar miba askarta dowladda si bareer onka dilaayana wadayaalka mootobajaajyada mibana taasi welul xoogan ku muujiyay dhallinyarada ka shaqaysadaasa mootobajaajta miba sacdowgii laha dhaafi habahaaye warar sheegaha ee intii magaalada london ee dalka britain uuse ka xanuunsanyi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde inaguuse dhali nuur cadde oo laka magacaabo xaaji maxamed nuur cadde oo la hadlay b b c da qaybta soomaaliga mayba xaqiijiyey intii awshay uu sakajara cisbitaalka yaala magaalada london meelaseola ka daaway ahay madi sida uuse sheegayso ka dhihi xanuunka adduunka dhan aafay ee corona xaaladda ra-iisul wasaare nuur cadde iyo etan fayle meebaa la falay intii bulshada soomaaliyeed la dareertay suusan xanuunsiiyo oo cisbitaal london iyo kajara meelaso iyo laka daaway ahay xaaladdiisna deganta hata london iyo degani meebaa meelasoy qabsaday viruska corona saas wali beeray kuri usudhali nuur cadde meebaantaasi ka daray intii xaaladiisii ha kufay lahaadahayd sababta cisbitaalka linjayn eta intii usa qaba xanuun iyo kumidayn sokorta meybana usa saas dartiya sheegay intii saas la degdegay cisbitaalka meyba saas oo kale ku hadalay warar been abuure oo sacdow ilaha dhaafi ilaha ka qori bara bulshada kaasi oo sheegay inti walbanku jarna saas oo kale xanuunka ra-iisul wasaare nuur cadde meyba ku hadalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo sheegay intii xaaladda nuur cadde iyo qoysiga kula xiriireen nuur xasan xuseen nuur cadde ee soomaaliya ra-iisul wasaare kunayadii dowladdii kumeel deerka haytay ee sanadii labada kun iyo toddobadii meebaana uuse hala shaqeeyay madaweynagii hore ee soomaaliya ilaahay naxariisa cabdullaahi yuusuf axmed dowladda qatar iyo meyba hadhow haytay go-aanka deen efyowka soomaaliya meban iyo bogaadiday hanaanka maaliyadda ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre qoraalaha ka daabacay barta twitter-ka ee wasaaradda umuuro banaanka ee dalka qatar ayaa laga sheegay intii hadhow ayeen go-aanka hay-adda baasada adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka iyo ku deeran deen efyowka soomaaliya dowladda qatar ayaa sheegtay intii go-aankaasi ay tallaabo muhiim ah ee tubtay ee soomaaliya ka deera lahayti deganaansho iyo barwaaqaneeta qoraalka kubahay dowladda qatar maybalan ka hambali ee dowladda federaalk soomaaliya ee dadka soomaaliyeed guuliga ku deeran dadaalka xoogan iyo bilaabeen dowladda qatar midba kaloo sheegtay intii taageero ku jeysadaasi dadaalada horumarinta soomaaliya ee sanadoogii laha dhaafi islamarkaasiniyo maalgeliyey mashaariica horumarineed iyo weliba kaabayaalka asaasiga iyo abuurowka hay-ado shaqa abuurka deganaanshada iyo weliba horumarinta mustaqbalka hadalka qoraalka ee laka daabacay twitter-ka wasaaradda arrimo dibadda ee qatar midba kaloo laku xusay intii go-aanka taariikhda ee deen efyowka soomaaliya antiya bilown ee tawajiga cusub ee soomaaliya islamarkaasina dowladda qatar iyo sii wadi doonta isgarab sirmowka dadka soomaaliyeed ee ku wada shaqeeyeen mustaqbal ifow ee dalsho dowladda qatar maybaa ku mid ataa dowlado taageerada maaliyadeed la garab sirum hay-ado dowladda federaalk waana ku qayb qaadaasa howlo dareera ee dhiniga nabadda deganaanshada iyo horumarka sanadakii laha dhaafi amiirka dalka qatar sheekh tamiim meba usese toos eh miisaaniyadda dowladda federaalka usanka taageeray beesadhown toddobaatan iyo sadde milyan ee riyaalka eh dalka qatar kudibmadii madawyne farmaajo usa kulakulami caasimada dalkaasay dooxa bishii baabili february labaatan iyo toddobadii ee sanadkii laha dhaafay dowladda qatar iyo sheegaas intiya galaangal xoogan inkalahayna doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ee farmaajo ka guulaysaday bili february siyeedshe sanadii labada kun iyo toban iyo todobada surunka warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qaaradda yurub hatamay baa xuduniga tahay xanuunka corona laakiin maba jira dal ku tirsan qaaraddaas oon ku ululsanayna xanuunka dhibaatada badan adduunka ka haayay dowladda dalka belaruus yahan rugna wal tallaabee oo lagu horseedo xanuunka nibana usa qaaday jidku duwan tallaabooyinkii qaadan dalalka dariska la-e sida ruushka iyo ukraine dalka ukraine oo xuduudyo wadaagan mabaa la filaya intiioo ka dhawaaqda xaalad deg dega dhiniga ruushkana mabaa la hiray dhammaan iskuulada meebana la baajiyay kulamada dadweynaga saas oo kale mabaa la surunjiyey duulimaadyadii caalamigaha laakiin dalka belaruus walwalba si caadi oo sideedii horeyaan dareeran xuduudo furijin dadka inisdareerowsho si caadi aw shaqooyinkana saadaan walbarashadana dareerta majarta wal obse ay ku qabaan xanuunka corona madaweynega dalkaasi belaruus yomabaa sheegay intiin jarna sabab lansuubyow tallaabooyinlanku horseedaw faafowka xanuunka corona madawiinaga yo mar uuse la kulami safiirka shiinaha ee dalkaasi fadhi marba uuse sheegay intii walaanka muhiimsan ata intii dadka lanqalqalgelina madawiinaga belarus marba uuse sheegay intii cagaqcaf waa cagaqcagafta iyo daawan ata meelase oo us anajeedi intii dadaalka beeralayda us ay kanshaledii ee laka daaweyi karo xanuunka inkastoo lan ogayna suurtagalnimada arrintaas hatana may baa hadalhayn badan ku abuurtay guda dalka dad badan oo aan dhalida dalkaasi iyo kuwal welisan faafowka viruska corona sababtoo eh mayba kuwarhaayeen sida dalalka kale ee caalamka aan la tacaalahayan belarus mihirna shaneemooyinka tiyaatarada mibasaas oo kale weli dalkaasi ku dareeray horyaalada banooniga logta oo inta badan caalamka la surunyi laakiin guda dalkaas mayba ku bilowday wacyigelinka eedan xanuunka oo lanjeediyaw dadka gaar ahaan dadka waweyn madaweynega belarus mayba mar walba uuse kananagay inta injarna walla kuwalwala maadaama siduu uuse sheegay la baaro dhammaan dadka adduunka u koyo dalkaas madaweynega mayba kaloo uuse sheegay intii walwalkii weliba dhibaatooyinka maskaxda ee laku dhexlow arintun yeeta to khatar weyn inshaanasa viruska maybana uusan taasay ka daray intii ciidamada sirdoonka uusan ka amari intii galantaha ka dhigan dadka faafiyow xanuunka belarus mayba ilaa hata laka argay siyeetun iyo likiis oo viruska corona ee lama qofna aan amuuden inka dambeyntiina etoobiya mayba bilowday intii xabsiyada iyo kudhiida aanoo ku badan afar kun oo maxaabuus silanka horseeda intii cudurka corona uuse kafaafa guda xabsiyada dalkaas maxaabiista ladhi yo ahaano lan haysatay dembiye fudud iyo weliba bilaan maxaabiista owlaadka haysatay mayba arintun koese xilli gobolka tigreega uuse ka dhawaaqay xaalad deg dega maybana ku mid aha intii la hiri suuqyada iyo weliba goobo dadka aniska kooyan silanka horseeda faafowka cudurka covid sagaal etoobiya maba la xaqiijiyay inti tum ila ma kiis coronavirus ee laakiin ma jara ilaa hataa kiis dhimashee oo la hawariyey warkii akhyaara hiraabnimaadun jimaado ee warsankula dareertan surunkuwa ka dhammaay wararkaana qodobkan kuweyneyn weli bahaayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde maba riday cudurka coronavirus maba xaaladiis caafimaad lakala tacaalahaye cisbitaalka yaala magaalada london ee araada dalka ingiriiska coronaviruska kadhima dilla kutaba sokorto iyo weliba cuduro kale ayaan garsanayeen saas oo kale